subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadii haysana ee qodobada saaka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada johora loogu baaqay isticmaalka nidaamka maaliyadeed ee dijitaalka dood ku saabsan saboolnimada iyo sinaanta dhaqaalaha soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho olol nadaafadeed oo laga sameeyey degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan puntland oo soo saartay sharci lagu mamnuuca waxyeeleynta deegaanka badda tababar ku saabsan maareynta qorshaha oo lagu qabtay magaalada baydhabo wararka dibadda saaka waxaad ku dhagaysan doontaan ra-iisul wasaarihii jabaan oo isxasilay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacaygu cabdicasiis xasan mucalin waa subaxnimo salaasada taariikhda waxay ku beegan tahay kowda bisha oktoobar sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeenii oo fidsan ganacsatada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay isticmaalka nidaamka maaliyadeed ee dijitaalka adibita axmed maclo ayaa faahfaahinaya qodobkaasi suuqyada magaalada tani jowhar waxaa kusoo laalaabanaya khatarta iyo khasaaraha ka dhasha burburka dabka waxaana ku hanti beela amaba ku hanti waaya ganacsato heerar kala duwan leh oo ay hantidooda ay ku basbeesho gurmadyo kala duwan oo ku saabsan kasoo kabashada waxyaabihii dhacay ayaa loo sameeyaa balse kaalintii ahayd lacagaha ku qornaa buugaagta kaydka ee ilaalinta dhaqaalaha halkaasi waa ay ka maran tahay ganacsatadu dib uma helaan xogta lacagaha u qoran ee ku aadan deemihii ay siiyeen macaamiishooda waxaana halkaasi ay ka dareemaan khasaaro ballaaran oo soo kabashadiisu ay adag tahay si looga baaqsado burburka xogta lacagaha ayaa baaq ka yimid dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha magaalada johar waxay ugu baaqeen ganacsatadu in ay ku dadaalaan isticmaalka nidaamka dijitaalka ah ee maareynta dhaqaalaha injineer yuusuf iyo aqoon-yahan ismaaciil oo ka mid ah dhallinyarada wax ka barta jaamacadaha magaalada tani johar ayaa ugu baaqaya ganacsatadu inay isticmaalaan nidaamka dijitaalka ah ee kaydka lacagaha oo xogta hayn doonto muddo fog samey karaa il dhaqaala hataa waa laga sameyn karaa haddii la sameeyo kambani soo saaro softweerada haddii noqoleed kuwa waxbarasho haddii noqoleed kuwa ganacsiga hataa ganacsiyada hataa qaar ganacsiyada waaweynaa jiraan magaalada laakiin ma isticmaalaan wax software waa aragtaa badanaa suuqa wuu gubtaa waxaa arkaysaa qofku dhahay diintiidii sanad waa iiga gubatay haddii la heli lahaay software ee isticmaalaan khasaaraha intaas badan ma gaarsii lahayn sababtoo ah wixii oo waxa ahaa maaliyaddaha softwareka u gashana softwarekana waxa waaye waa database waaye wuxuu ku xiran yahay sarfar uu ku xiran yahay meel kastoo yaala haddii lacag ka soo qaata hataa computerka meesha doo kaaga dhex gubto waxaa database ay kugu jiraan waa la socon kartaa marka xitaa teknolojiyadda waxay ka qayb qaadan kartaa khasaaraha qofka soo gaari lahaa qofka ganacsadaha teknoloji inuu isticmaalo softweerada oo loogu talagal ganacsiga inuu isticmaalo khasaaraha soo gaari lahay xiliyadaas oo dhibaatada dhacdo kale way ka caawinaysaa sidoo kale waxay ka caawinaysaa in businesskiisa uu koror sameeyo tusaale ahaan hadda waxaa jiro caalamka waxay isticmaalaan programming la isticmaalaan oo digital ah marka qofka kulama oo teknolojiyadda aad u isticmaalo kulama wixiisa meelo badan ay gaaraan ay noqonaysaa marka dhanka oo ganacsiga xitaa aaday muhiim u tahay software hadda magaalada oo lasoo saaro ma jiro marka bahda tiknolojiyadda waxaa dhihi lahaa marka isku xirnaan ha sameeyaan isku xirnaan ha sameeyaan iyagana ha ka faa'iidaystaanoo business ha ka samaystaano bulshadoodana ha ugu faa'iideeyaanoo kor ha usoo qaadaano fikirka iyo waxyaabaha ay ka qabaan tiknolojiyadda inta sabta koowa taladaas ilaha waxaa waaye hataa baranaysa xitaa filliyada kale ha baranaysa muhiimaddu xitaa tiknolojiyada inaa concept fiican ka haysato waayo haddaa barata caafimaad maanta tiknolojiyad kama maarmatid waayo waxaa mashiinaa wax ku qaadaysaa dhiig mashiinaa wax ku baaraysaa qalb iskaanaa jiro waxaasoo dhanna technology ay ku saabsan yihiin ay ku shaqeeyaan marka haddaa fildiyo kale xataa baranaysid tiknolojiyada khasab waa mar walba in barto marka waxaan kula talin lahaa marka dhalinyarada tiknolojiyadan in ka seexan iyadana ilgooni u fiiriyaan qofkii fildi kala daneynayno inuu bartana oo barto teknolojiisna adii advanced haddaadan baran karin basic inaga barto muhiim waa noloshana way ku xiran tahay bulshadana maanta teknolojiyaddu waxay u leedahay muhiimad aad iyo aad u ballaaran waxaa ka mid ah hadda tusaalahaan reeraha haddii aan kasoo qaadno ayagoo gurigooda joogo ayaa waxay dalba karaan cuntada noocay ayaga markaas u baahan yihiin haddii markaas ay jecel yihiin dalabaad inay sameeyaan kaba soo qaad tusaale ahaan maqaayadaha magaalada ku yaalo haddii inta loo sameeyo hal website oo la sugeeyo kadibna qof walbo maqaayadoo xiiseeya aniga waxaan jeclaha maqaayadaas inaan wax ka cuno marqmaal adu waxaa jeceshahay maqaayadda weerax inaa ka cunto qof kale wuxuu jecelyahay maqaayad maqsuud inuu ka cuno maqaayado badana magaalada ku yaalo in kaloo kasii badan oo soo koobi karin marka maqaayadahaasoo dhan haddii lasugu keeno hal website kadibna bulshada la dhaho sameeya dalabaad online ah qofka macluumaadkiisa haddii uu soo dirsado tusaalahaan uu dhaho dalab uu qabsado dalabkiisii gurigiisa loogu keeno asigoo aan bixin waa waxyaabaha maaragta muhiimadda ay u leedahay waaye dadka waxaa kaloo jirta muhiimada ay u leedahay in dadka ay teknolojiyadda isticmaalaan in online-ka ay ka baran karaan ama ay ka daraaseyn karaan culumta qeybaheeda kala duwan oo nooc kasta iskugu jirto weliba iyadoo farii ah inay dhex taalo internetka ama waxaa hadda sheyga teknolojiyadda ugu weyn ee la isticmaalo waa internetka oo caalamkao dhan hadda isku xiraya internetkaas wuxuu suurageliyey dunida horumartay waxa ay dhaqaalaha maaliyadeed u isticmaashaa habsiistameedka internetka ah taasi oo yareynaysa khatarta in khasaaro taasi oo yareynaysa khasaaraha yimaada marka ay timaado khatarta burburka xogta mahadsanad bidca dood ku saabsan saboolnimada iyo sinaanta dhaqaalaha soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho macadka heritage ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsan qiimeynta saboolnimada iyo usinaanta dhaqaalaha soomaaliya deeqo cabdulaahi agaasimo ku-xigeenka macadka heritage ayaa ka warbixisay ujeedka doodaani wuxuu ku saabsan yahay qiimeynta saboolnimada iyo sinaanta dhaqaalaha ee dalka soomaaliya sida ajandaha ku haysatiin marka waxaan jeclahay mar labaad iyo mar saddexaadba inaan macadka heritage anigu ku hadlaayo idin soo dhaweeyo waxaana aada u rajaynaya insha allah inay noqoto mid aan kala faa-iidno oo macluumaad aan mataqaanaa ka dhaxalno aaraada aan isku biirsano insha allah dad badan oo qubraho qaar ekonomista waa nagu jiraan waa noo fadhiyaan dhinaca kale mas-uuliyiintii lagu casuumay doodan ayaa ka hadlay sida loo xalin karo saboolnimada iyo sinaanta dhaqaalaha soomaaliya waxaa aad lagu celceliya waxay tahay arinta saboolnimada ama faqrinimada waxaan daatadii u dambeysay ay dowladda soo saartay waxaa xasuustaan in boqolkiiba shan iyo toban hoos u dhacday faqriga dalka ayadoo aada loo isticmaalay qorshihii qarankii sagaalaad ayaa jiro dowladda waxay diyaarisay ama heer federaal ha ahaato ama heer state ha ahaato qorsho markii la yidhaahdo ha la yareeyo faqri ama saboolnimo hala dhimo waxay u baahan tahay qaab istraatiijig ah oo qoto dheer looga fikiro sidii maxay ku dhacaysaa marka wixii adigoo aad ku soo gadan jirtay laba dolar saddex dolar shan dolar lix dolare gaaraysa dadku they are becoming powera and powera ay sii magaciiseenaan kud ku qornaayeen waa laga yaabaa fluctuation in la sameeyo sambalinka la sameeyo iyo waxaasu haddee ama dadka dhaqaalaha iyo statistikada iyo maaska iyo dadkaasa econometrics iyo dadkii yaqaanaa soo diyaarinaya howlahaasoo haddee laakiin natiijadu waxay tahay waxa weeye in nambaradaas iyo waxaas la bixinayo lagu tilmaan qaato waxna lagu qabto
inuu yahay poverty rate-ka ayaa haddaan meesha ka aqrinay laga akhriyay intaas waxaan garanaynaa marka sida ay muhiim u tahay qadiyada ku saabsan idbska iyo xal uhelida roolka civil society-ga muxuu yahay ayaa very important ya civil society-ga adduunka sidaan ula soconno waa xoog wad weyn oo runtii ka faa-iideysta awoodooda laakiin markaan soomaaliya joogno
doodan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada olol nadaafadeed ayaa laga sameeyey degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya ururada dhalinyarada iyo isboortiska degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa olol nadaafadeed oo iskaa wax u qabsa ah ka bilaabay buundada degmada jalalaqsi ololahan ayaa inta uu socday waxaa qashin badan looga saaray buundadan oo marin muhiim u ah bulshada ku sugan degmada jalalaqsi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ururada dhalinyarada iyo isboortiska degmada jalalaqsi oo ka hadlaya waxa ku kalifay saaka waxaa laga soo bixiyey tiirar aad u waaweyn kuwaas oo dhaawici kara buundada sidoo kaleeto waxaa laga soo saaray xoolo bakhtiyey oo dadka maraya halkan urkooda aysan u dulqaadan karin annagoo ah ururka dhalli isboortiga waxaa maanta aan gudagalnay shaqadii aan khamiistii ballan qaadnay ee ahayd buundada degmada jalaqsi isku xirtay labada giddi qashinka ragaadiyey ay ka mid yihiin dogobadan ka soo bixinoon hoos yaallo iyo kuwa webiga aan raacnay iyo xaasi dhintay oo aad waaweyn oo halkaa xagga laga jiida kamirada akaar kartaan ummaddii iska dhaaf gawaaridii iska dhaaf dadkii aan yaxaasida baktiyey ee ku hoos jiro buundada mari waaye marka maanta waa nadiifinaynaa dhammaan wixii geed qashin iyo yaxaas ku jiro waa ka bixinaynaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo guud ahaan ummadda reer hiiraani kuwa reer jallaqsi buundada jallaqsi waa ujeedaan waa la ciiftay gaadiidku waa ka mamnuuc dadkaa maro runtii waxay u baahantaa ugu yaraan dayactir haddii dhisma heli waayse waxay u baahantaa dayactir annaga waxaa awoodnaa maanta inaan nadiifinno qashinka ka saarna iyo xasida ka bixinna ayaan awoodnaa marka halloo soo gurmadaan leynahay annagana dheyli ama isbuucla ayaan shaqada qaba doonaa dhallinyaradu waa xoogga degmada xikmad carabiyaa tirahda idaa aradta an tacrifa mustaqbal umma fandur maadaa yafcalu shababuha haddii aad doonaysid ummad meel degan ama qaryad haddaad ogaatid inaad ogaatid mustaqbalkooda waxaad fiirisaa dhallinyaradu waxay ku howlan yihiin ma horumaray ku howlan yihiin mase horumar la'aan runtii dhallinyaradu waxay u soo jeestay horumarka degmada waxaan si guud dhallinyaradii oo dhammaystiran bar iyo qoraxsin labada gidiba maanta waa howlgalnay buundadii degmada oo aan dhammaan wixii wasaq yiila aan ka nadiifinay buundada maanta kadib waa nadiif birita wixii ka dambeyn rinjigeeda iyo howleda kale u soo jeesan doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa u jeediin yacni buundada waxaa ku dhegnaay geeday si aad u weyn ilaa hadda ku dhegan yihiin nadaafadda yacni maanta aan ka bilownay degmada hadda kuma koobnaa doonto waxay ka bilaaban doontaa hadda maanta buundadaa bilaabnay nawaaxigeed meelaha kalena waa kusii dari doonaa dilaa kalena mar walba dadka muslimiinta yani waxaan u sheegaynaa reer jalaqsina ayagana yacni buundadan hore waa loogu kacay dhismihii horena maamulka degmada jalaqsi oo gudoomiyana uu dheer ugu horeeyo aa ballan qaaday yacni in la dhisi doono dhowaan annagana hadda yacni waxaan wadnaa dhiigjoojin waxa la yidhaha nadaafad iyo yacni ama gedaa sii waxyeelaan bisaan hadda aan wadnaa wax kaloo hadda aan wadna male laakiin insha allah waxaan u sheegaynaa reer jalaqsiyow inaan gacmaha is wada qabsanno sidii yacni buundada wax ugu qabsan lahayn heer wax ugu garab sii lahayn aan u kacno insha allah
oo si heer sare u socoto waxaana soo agaasimay gudoomiyaha dhallinyarada iyo gudoomiyaha isboortiga cadiftaax dhallinyaradoo labada dhinac way ka shaqaynayaan maanta waxaa ka shaqaynaynaa buundada annagoo ah ururka dhallinyarada iyo ururka isboortiska gudoomiyaha waa jooga ururka dhallinyarada iyo gudoomiyaha isboortiska iyo gudoomiye ku-xigeenka maanta wallaahi buundada waxaa ka bixinay waxyaaba xataa aan ka filinayna maana waxyaaba ka weyn waxaa ku jira yaxaasyo oo soo baktiyo oo buundada kugu jira urkooda buundada laga mari waaye geeda waaweyn xataa waxaa ku jira geeda camba oo siooda usoo go-oo buundada hoostooda ku jira waa bixinay xoogii waxaa iskugu geynay iyo intaa hayni waxaa ugu mahadcelinahay maamulka oo nuskeen soo keenay inaa shaqadan qaban ololahan ayaa inta uu socday waxaa qashin badan looga saaray buundadan oo marin muhiim u ah bulshada ku sugan degmada jallaqsi puntland ayaa soo saartay sharci lagu mamnuucayo waxyeeleynta deegaanka badda cabdifataax axmed macluw ayaa soo jeedinaya kadib markii shir ka dhacay xarunta wasaaradda kalluumaysiga maamulka puntland ee magaalada boosaaso oo ayna ka qayb galeen madaxda wasaaradaha kalluumaysiga amniga ganacsiga shaqada iyo shaqaalaha iyo sidoo kale saraakiil ciidan diraddana lagu saarayay sharciga lagu mamnuucayo waxyeeleynta dadka noolaha iyo deegaanka badda ayuu wasiirka kalluumaysiga maamulka puntland cabdirasaaq cabdulaahi oo la hadlay warbaahinta ku dhawaaqay in lala xisaabtami doono cid kasta oo jebisa go-aanada laga soo saaray shirweynaha diradda lagu saarayo ilaalinta dadka noolaha iyo deegaanka badda
arrin xoojinayaana arrin muhiima dhammaan waa wax puntland isku raacday waafaqsan xeerarkooda haddana aynu u gudubnay sidii loo fulin lahaa dhammaanteenna waxaa inaku waajiba ciidan amni dhallinyaro shaqo iyo shaqaale wasaaradaha iyo xoogaga dowladda ee kala duwani inay ilaaliyaan fuliyaan shuruucdaas intaasi waa codsi waana waajibaad qof kasta ku waajiba iyo wasaaradaha oo dhan intaa kadib waxaa jira hal qodob oo aan doonayo inaan xoojiyo oo la yidhaahdo qaabkan kalluumays- kalluumaysiga ee lagu magacraabo xaawi xaawi haddii soomaaliya loo bedelo waxa weeye waa jiriif weliba jiriif xeebeed jiriif xeebeedkaasi marka muxuu qabanayaa waxaa jiriif lagu qabanayaa shabaago ishoodu ay aada u yaryar tahay wax kasta oo noolo ah isagoon la kala soocayn oo xeebta jooga taasina waxay dhib ku tahay noolihii deegaanka ahaa kalluunku waa dhowr nooc noocna waa guuraan noocna waa deegaan noocii deegaanka ahaa ayaa la xaalufinayaa adduunka waa laga mamnuucay soomaaliya keliya ayuu hadda ka jiraa dadka ugu badan ee ku sameeyaana waa dowlado hadariska ah dad inoo ka yimid iyagu gobollada iyo waddamada ay ka yimaadeen xaawi lagama ogola lagama ogola jiriifka noocaasa laakiin soomaaliya waxa weeye waa meel aan xeebteeda cidina u aabbayeelayn cidina mas-uuliyad iska saarayn dadka deegaanka ee ku noolina aanay ka naxayn oo iyaga ay soo wadaan waxaana laga yaabaa inay ka qaataan 5 percentage iyo wax ka yar dad ajaanibaana guranaya sidaa darteed waa mamnuuc xadgudba waxaa la keenayaa sharciga haddii maanta lagu waayo berri baa lagu helayaa maanta haddaad fakatid berri baa lagu helayaa ogaadana laamaha amnigu maamulka deegaanka degmooyinka madaxda kala duwan iyo herarka kala duwan waxay u fasaxan yihiin meel alla meeshay ku qabtaan inay sharciga keenaan sharcigaana la waafajinaya wixii uu ka qabo intaasaan odhan lahaa sidoo kale waxaa iyaduna muhiima bay-adda badda waxaa muhiima dhirtaan la yidhaahdo mangroofka ama shawrada oo cilmi baaris lagu sameeyey lagu ogaaday nafaqada ugu badan ku sii daysa badda inaan la jarin dad baa guryo ka dhisanaya bulooyin ka dhisanaya sidii dhamaskii loo baabi'iyey u jaraya oo raba inay u isticmaalaan bixistiisuna way kooban tahay wayna adag tahay sidaa darteed waxaa la rabaa iyadana lama jari karo waa mamnuuc maaha shirweynihii ugu horeeyey oo diradda lagu saaro arrimaha ilaalinta dadka noolaha iyo deegaanka badda ee deegaanada maamulka puntland tababar ku saabsan maareynta qorshaha ayaa lagu qabtay magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay maxamed nuur xuseen ayaa mar kale faahfaahinaya tababar ku saabsanaa qorsheynta istiraatiijiga ah iyo saameynta xirfadaha go-aan qaadashada ayaa waxaa howlka jaamacadda zamzam loogu qabtay ardayda qaar ee magaalada baydhabo iyadoona tababarkan uu soo qaban qaabiyey macadka calaami professional college oo kamid ah macadyada degmada baydhabo kaa oo ardayda u socday muddo laba maalmood ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaat anoo mahal anisa cali yuusuf miba kuma tahay ardayda nasiibkan weeladka inta ku qeybgala traininka traininkaasoo ku saabsanaa strategic planning and making decisions ka saabsan ay may banin biyayo ustaad mustafa may banantan kuma hadhiliy markood ilaahi subxaanahu watacaala unii suurtageliya intuuna meel eraayay waqtigaas iwan ha qaadan mayba kalantan kuma hadhiliy macalinkii siina time jehnibi waxyaaba badan ku faa'idna traininkaasi mayba kasaasoo kalantan kuma hadhiliy jaamacadda zamzama kambaska lamaad oo hool fursadna siidaanantuna traininkaasi ha qaadan eed iyadana mahadsan awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anaa magaay leero farxi abdiraxmaan xuseen oo soodi meel ras baryaalkun tradingkiinanaan qoodaay jaamacadda zamzam kambastu alxamdulilah may bahay tradingkaasaydi siduu qorshe lagmaari oo islinka guulaysado alxamdulilah ilaah maa shukuriska le marlamaad maalimiintii oo tradingkaasaydi nasiyaa maxadla macaskileesha awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo magaay leero maxamuud aadan axmed oo kumida arday oo baryaalkan ka socday training oo waxay inwaanshay strategic planning and Russian Making Skills traininkaasi oo diyaay barafadka Aalin Professional College yoona kaaladaayeen jaamacadda caalamiga ee Zamzam traininkaasi walbadan kufaayidni intuuna qaadani walbana socday muddo laba maalmood ah walbana intuu kuma nagaan macallimiinta traininkaasi biyaan oo korey injineer Mustafa Haji iyo macallimiinta kale oo Aalin Professional College socdeen
bismillaahi raxmaani raxiim anomaa ileero xasan cabdulaahi xasan oo kamada ardayda tareeninka ka qaadaasi jaamacadda zamzam tareeninkaasoo muddo bere ka socday tareeninka mayba ka saabsanayay qorshe samaynta fuyujarka mayba walbadan ka faa'idaysani tareeninkaas maybaan tan kama xadaaliyey tareeninka gadoomiyay midowga ardayda qabangaawii maybaan tan kaalaan kama xadaaliyey maalinka treeninkanmbiyay iyadaan mahadsanyiin si kastaba tababarkan oo soo qaban qaabisay macadka ah calaami professional college oo ka mid ah macadyada degmada baydhabo ayaa ardayda u socday muddo laba maalmood ah markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo suber kombyuter ayaa saadaaliyey tababaraha xiga ee ma united ee shaqada ka bedeli doona eric tanhag united ayaa badisay keliya laba guul lix kulan oo ay ciyaartay bermer liga waxaana ugu dambeysay guushii saddex eber ee aheyd ay kala kulantay tottenham eric tanhag ayaa cadaadis badan saaran yahay kadib guuldaradii ma united kasoo gaaray kooxda tottenham super commuter ayaa saadaaliyey in ninka lagu magacaabo grace noqon doono ama ugu cadcad yahay inuu noqdo tababaraha xiga ee kooxda kubadda cagta ma united markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa saaka la diyaar ah
hagaag haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyadii magaalada jowhar boqolka dollar waxaa la kala siisanayaa laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah loorka briiska waa soddon iyo lix dolar loorka sokorta waa afartan iyo laba dolar loorka burka waa soddon dolar jirkaanka saliidda waa labaatan iyo sideed dhibic shan sidoo kale tobanlaha waa afar iyo toban dolar dhibic shan loorka cusbada waa laba iyo toban dolar kartoonka baastada waa kow iyo toban dolar gasca aanbora waa toddoba iyo toban dolar dhegeystayaal xubinta sarafka iyo suuqyada waan egeyntaa xubintaasi sarafka ayaa ugu dambeysay guud ahaan warkii subax aad kala socoteen raadiga haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo